waa dunuub inagu kasbana weeye qofka bani aadamkana haddii musiiba ku dhacdo musiibadaasi meelka wax ayagu kasbadeen bu uga yimi marka abaaraha laba dhinac haddaan uga jawaabo dhinaca horta marka aynu helno raxmadda kama faa'idaysano oo dhulku waxaa arkaysaa marar togagii laamiga oo macnaha shan beri xiran oo biyuhu iska marayaan inuu leeyahay togi buraan iyo durdur iyo kulli biyaa maraya oo biyahaas lagama faa'idaysano haddii biyahaas inta la jeexo dhulkaas waxa weye beeraha iyo dhulka lagu waraabsan lahaa afac bay noqon lahayd oo dhinaca horta lagama faa'idaysan kadibna hadhow abaarti baa soo noqonaysa dhinaca labaadna haddii dadkii moogta haddii ay musiibadu soo noqoto waxaa lagaga bixi kara ilahay in loo cararo fafiruu ila allah marka ilaahay subxaana watacaala in loo noqdo umha dadka waxa weeye aan amraynaa oo yani faraynaa oo ilaahay subxaana watacaala ana yahay inuu isna waxa weye raxmad deg degana siiyo dhulku maanta saan ka warhayno aad iyo aad baa u daran yahay abaar waxaa jira baaxsan oo sima ah culimmada waa dhegeysta warkooda khayr allah siiyo aad baa ugu mahad celinaynaa si oda u dadaalayaanin hadda haddana guddoomiye ku-xigeenka degmada isku shuban maanta waxa weeye arrintaa baaqa uu soo jeediyey baan aniguna aad iyo aad waxaweye wacyigelinaya wacyidaya haddaanu bishii koo iyo tobnaad baa dhulkaas soo maray degaamada hadda isku shuban ay hoos tagto xuubays ka mid tahay iyo isku shuban iyo dhammaantood waa soo maray runtii waxaan kusoo arkay wax waxaweye laga naxo oo abaar baahsan oo waxaweye dadkii iyo dunyadiiba waxaweye waa deeqsan yihiin dee horta ilaahay subxaanahu watacaala deeqdiisa unbaa dadku ka dhargi karaanine waadadu waa dadaalayaan booyad biyo ah oo dhowr reer loo qaybiyey iyo waxa weeye wax yaroo raashina hadde oo ma garanaysaa dadka baahidoodii waxa weye marna sidii la rabe noqon mayso laakiin hadda insha allahu tacaalaaba guddiga gurmadka ee abaaraha waxaanu ka codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba inay degaamada mar kala gaaraanin oo dadka ka warhayaanin waa tahay suldan waxaa sheegtay in aan laga faa'iideysan xiliyada roobabka oo kale ay da-aan oo biyaha ay iska socdaan qaarkood waddooyinka oo kale ay xiraan marka iyay tahay marka cidda hawshaasi laga sugaya wallaahi waa su-aal wanaagsan agaasimi waa mahadsan tahay horta bini aadamku nidaam buu leeyahay horta hawshaa marka koowaad waxaa laga sugayaa waa dowladda weeye dowladdu ayadaa shaqadeedii waxaa ah inay yacni degaanka dadka ku wacyigeliso oo ummadda u tababadho dadka in degaanka ka faa'idaystaanin dadka daan wixii loo sheegin oo lagu tababarin oo deeqna la siin oo cagafyadii iyo wixii laga faa'iistan haddaan dadka la siin dadka ma faa'iistan kara dadka marka waxa weeye hadda waxyaalaha tifiyada hadda ma garanaysa runtii anuu aada iyo aada u xiiseeyo tifiga waxaa ka mid ah maamulka ismaamulka soomaali galbeed yani waxaan ku ammaanaya deegaankii ka faa'idaysteen intaa waxa weeye yani madaxweynihii baa ugu horeeya oo dhulkii biyaha jeexaya oo sahminaya dadkiina iskaa waxu qabso weeye agaasime marka dadka haddii la siiyo cagafyadii iyo wixii yani ayo qalab oo huseeya dadku marka iska wax qabso waa ka shaqeysa qof walba waxa weye xufad buu qodanayaa riig buu qodanayaa nidaam buu samaysanayaa laakiin haddii dowladduba aysan dadkii ku wacyigelinayn oo uwa diyaarsanayn in biyaha laga faa'iidaysto haddee shacabkuna awood u yeelan maayo inuu biyaha ka faaidaysto marka marka koowaad waxaa laga rabaa dowladda weeye kadibna waa inay la timaadaa system dadku biyaha uga faa'idaystaanin